waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali guddigii af soomaaliga la sameeyey ciidamadu talada la wareegeen oo garteen in afkii la qoro afkii in la qoro awal la hortaagnaado barlamaanka saddex jeer baa la keenay barlamaankii sibilka ahaa ciidamada ka hor saddex jeer baa barlamaanka la keenay anigu goobjoog baan ahaa soddonkii sano oo gobonnimadu jirtay nin waxaan ahaa weyn oo waxna qori karaa waxna akrin karaa wixii dhacayna goobjoog wada ahaa adeer saddex jeer baa la keenay in afka la qoro waa suuroobi weyday sababtu waxa weeye mudanayaashu qolo waliba qolay ku xirnaayeen oo qolo carabiga wadata qolo faransiis wadata qolo ingiriis wadata kuwa talyaani wata kuwa waxaas baa lagu kala xirnaa yaa adeer lagu kala xirnaayo qolo waliba ay ay danaynaysay marka waa suuroobi kari weyday waa suuroobi kar laakiin macalimiintii iyo ardadii yarayd oo ama dibadda jirtay ama gudaha joogtay aad iyo aad bay u ololeeyeen in fartaa la qoro weliba waxaanu anagu dibaddaanu joognay saddex koongareys oo ardada yurub ardada yurub joogtaa wax ka barataa saddex koongareys oo aanu ku samaynay meeshii ardada u badnaydoo moscow russia saddex koongareys baanu warqado usoo qornay prime ministerka wasiirka caama waxbarashada iyo kii arrimaha dibadda waanu leenahay afkii waa in la qoraa deg deg waa in loo qoraa laga baxaa afafka shisheeye intaan dhaqanku nimanku afkaas laga baabi'in bal in yar taarikh nololeedkaaga haddaad dadka uga sheekayso waxa kugu kalifay sida qoraal qoraalka aad u gashay iyo in yar taarikhda haddaa uga sheekayso dadka anigu haddee dalkii midooda sovieti baan wax kusoo bartay iyo iyo soomaaliya markaan imi todobaatankiina isla markiiba cilmi baaris baan bilaabay buuggii ugu horreeyey waxaan qoray laba iyo toddobaatankii wuxuu ku saabsanaa dhaqanka soomaalida reer guuraagaa aqal soomaaligii aqal soomaaligii iyo dhaqankii dagaalla ha noqoto ha noqoto dhaqanka guurka xiriirka guurka guurkii la oran jiray haddii ilaahay kuu roon yahay cajiibka ahaa oo cajiibka ahaa oo deed gabadhan inta lasoo doono laba toddobaad laba reer isdul fadhiin jireen guur xaragaa la ohan jiray adeer guur xarago guur xarago iyo guurka hadda ammaantayto yaan isbarbar dhigay ha dhaqankii guurka ka mida martisoorkiibaa ka mida dhar xirashadiibaa ka mida aqalkii soomaaliga ahaadoo kumanyaal iyo kumanyaal iyo kumanyaal sano aanu kusoo dhaqmi jirnay oo shay shisheeyahanaan ku dhaqmi jiray waxa wax lagu cabo waxa wax lagu kaysado waxa wax hadii ilaahay ku roon yahay wax lagu karsado kulli waxaanu wax ku karsan jiray dheriyadii dheriyada dheriyada ashuun baa dadku soomaalidu yidhahdaan yaana wax lagu karsan jiray haddana huteelada waaweyn hilton iyo sheraton iyo continental iyo dheri baa wax lagu bislaystaa waa waa midka ugu fiican cuntada weliba hilibka iyo ugu fiican lagu umiteeyo dheriyada shay shisheeya leeyahay kumanyaal iyo kumanyaal sano ma aanu arag waxa kan warshaduhu soo saareen haddaa noogu horaa haddana shay kama yaallo waxaasaan wax ka qoray adeer buuggii iigu horreeyay oo aan qoray kaasoo ahaa laba iyo toddobaatankii ilaa hadda waxaan qoray saddex iyo labaatan buug baan qoray saddex qaamuusna waxbaan ka qoray oo dad badan baa lagu qoray qaamuusyadaasuna waxaa haya talyaaniga talyaanigaa maalgeliyey asagaa daabacay dawlad dalka oo dhan qabata oo yaa lala sugayaa dawlad dalka oo dhan ka tarisa oo xoog laho federaala markay dhalato yaa kunteynaro lagu soo rarayaa qaamuus waxaa ku jira boqol kun oo erey ah oo soomaali soomaali ah oo adduunku markuu soo baxo afafka shisheeyaha oo dhan lagu tarjumi doono dal kastaa tarjuman doono waxaa ku jira technical terminology baabuurta iyo maraakiibta iyo niman injineera maxaa iyo qof waliba qaybtiisa uu qoray qof waliba takhasuska uu leeyahay baa la yidhi ereyada soo qor kaasuna waa mid midna waa literatureka qaamuuska literatureka qaamuuska dhaqanka qaamuuska dhaqanka oo wixii ama gabayaal ahaa ama farsamaha ama wax kasta oo dhan dhaqankii lagu fasirayo marka saddexdaas qaamuus waxaan filayaa talyaaniga haya kan weyn waan hubaa iyo kan haddii ilaahay kuu roon yahay dhaqanka labadaas waan hubaa midka erey bixinta technical terminology-ga kaas ma aqaan saddexdaas qaamuus baan filayaa in maantayto kayd uu yahay ummadda soomaaliyeed af kastaana adeer wuxuu ka kooban yahay saldhig u ah saddex qaybood waa qaamuusaynta naxwaha ama garaamarka iyo erey bixinta luuqad kasta adduunka ta saddexdaasaa tiirka uu ku taagan yahay ah saddexdaasba waxbaa laga qoray akademiyadii ay wax ka qortay marka ilaah baanu ka rajaynaynaa inay soo noqoto taasoo kale inay inoo soo noqoto si dhaqankeenna iyo sharafkeenna u badbaado oo aynaan u noqon dad hadda godob ka soo baxay oo dhaqan lahayn oo af lahayn hadda buuraha dhexdooda ka soo baxay godob ka soo baxay aynaan u noqono dad sharaf leh oo taariikh iyo ilbaxnimo leh si aynu u noqono magaalada malban waxaan kusoo bandhigay buug ka sheekaynahaya halgankii ummadda soomaaliyeed shan boqol oo sano waan soo koobay iyo saddex buug oo kaleeto oo ka hadlahaya dhibaatooyinka haweenka lagu hayo oo hadda caalamka oo dhan fokuska uu saaran yahay dhibaatada haweenka soomaaliyeed iyo kuwa kaleba dhinaca kufsiga iyo dibindaabyada lagu hayo yay ka hadlahayaan waa noobalo weeye noobalo waa garta marka maxaa kugu dhaliyey buugaagtan aada qortay
waxaa igu dhaliyey waa marka ugu horreysa eh dalkaas la burburiyey wixii laga soo maray marka ugu horreysa dalkaas hadda bad iyo biriba la baabi'iyey halgankii ummadda soomaaliyeed muddo dheer oo shan boqol oo sano ah ay u soo gashay maray gumaysiga caabiyayeen oo dalka ka celinayeen iyo maray gobonnimo doon ahaayeen oo dalka la haystay oo axsaab iyo halgan siyaasadeed la hayay iyo mar la hubaysnaayo oo gumaysi caabi ay ahaayeen oo afar boqol oo sano ay la dagaalamahayeen gumaystayaasha kusoo yaacaya dalka midi waa midaas midda kaleeto waxaa weeye dhibaatooyinka haweenka loo geystay sida foosha xun haddee dalkeenniga waad la socotaan yacni haweenkii waxay noqdeen wax aan qiimo lahayn oo raggoodii ka dhigeen oo kufsi iyo dil iyo dhac iyo xumaato oo dhan iyo maaragtay sharaf jebin miiran ah marka haddee meel walba shirarka waad la socotaa adigu meel walba ka dhacahaya oo haweenka dartood loo qabanayo shirkii london ka dhacay waad ogeyd bishii juuna hadda sanadkaana soo dhaafay wixii lagu qabtay kun boqol iyo konton dawladood kasoo qayb galeen kursiga haweenka lagaga hadlaayay hadda gabdhaha aniga ii qoran oo liiska isliiskareeyey afar iyo labaatankaa sano waa nus milyan shan boqol oo kun weeye gabdhood weeye united nationska iyo hay-adaha amnesty u shaqeeyaana intay liiskareeyeen ciiddaasay ka badan yihiin welina waa socdaan welina waa socdaan oo intaa kufsiga maba kala joogsi male marka taasaa igu dhalisay inaan buugaagtaas ka qoro gabdhaha waa gartay bugaagta waxaa ku jira bug la yidhaahdo xareedo waa xidigta dhallinyarada soomaaliyeed ma bugaagta ka hadlaysaa haweenka dhibaatada loo geysta buggaasu maye waxay ka hadlaysaa waxtarka haweenku ay leeyihiin taasu gabadhana waxay ahayd danwadaagtii abaarihii dabadheer afar iyo toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo shantii sagaal gobol waa tii dalkeenna cabaari ku dhufatay dabadheer loo baxshay gabadhu taasay ka mid ahayd dabadeed danwadaagtii bay ahayd waxbaa la baray dawladdaa gacanta ku haysay gabadhii waa takhtarka takhtarada hadda yacni meelay waxayan marin lama arko yacni dhallinyaradan waxaan u tusahayey nationalism weeye gabadhaas waxay qabatay qof kasta oo dhallinyaro ahi waa qaban karaa weeye qof kasta oo dhallinyaro ah waa qaban karaa waxay dad waxbartay waxay dad caafimaad u fidisay waxay dad haddii ay kuu roonye la hadashay waxa maanse halkaas ku jirta ay tirisay maansooyin ay tirisay xagga literatureka gabayo ama rag kala tiriyey ama iyadoo ay tirisay haddana waa takhtarka kuliyadda caafimaadkae ka baxday dabadeedna takhasus bay qaadatay baractic badan bay qaadatay takhtarka takhtarada weeye cudurrada la bixin waaye loola tago waa gartay ma gabar saxoo jirtaa gabadhaasu mise waa gabar u noobalka aad ku samaysay noobalkaan ka sameeyey adeer waxaanan arkay oo igu dhaliyey waxaan tegey seven seven yaan voluntary dagaalkii baan tegey iyadoon haddee la ii baanayn oo nin madaxdii qaranka ka mid oo jaamiciga inuu tago iyadan loo baahnayn marka waxaan idhi boqol sanabaa dalka lalahaa dal iyo dad baa naga maqan dagaalkii baan tegey waxaan arkay gabdho jabhadihii iyo ciidamadii ku jira oo baabuur ordahaya intay ka daba ordaan iyagoo qorigii garabka u suran yahay dabada qabsanaya sidii raggii oo ku boodahaya halkaasaa igu dhalisay qiimaha gabdhaha soomaaliyeed ay leeyihiin waa gartay bugaagta waxaa kaloo ku jira kan aad kaga hadlayso halgankii gumaysiga gumayse caabiga markaad iyo gobonimodoon iyo gobonnimo doonkii soomaaliyeed ha waa garta markaa isu barbar dhigto soomaalida waagaas joogtay oo xilligaas gumaysiga la dagaalamaysay iyo soomaalida maanta joogto iyadu islaynayso oo dhibaatadaad aragtay waddankii maxaa halkaas kaaga baxo bugaagta ad aad ku qortay waxaan ku qoray inay tahay arrin guurdarra ah dhowr malyan oo qof dalkii ay u dhinteen gobonnimadiisa iyo xornimadoonkiisa in muddo yar oo lix iyo labaatan sano gudahooda ah la baabi'iyo bad iyo beri la baabi'iyo dadkoodii oo aan qaxooti iyo banaan maaragtay barabax iyo anaqoonna lagu jirabo waxna la laayo waxna banaanka loo saaro hadda waxaa dibadda jira baanu nidhaahnaa ama united nationsku yidhaahdaan inay dad aan ka yarayn laba milyan iyo bar afrikada bari kuwa jooga iyo kuwa hadee idinku inagu ka mid nahay aniga adigu aanu ka mid nahay ee dibadaha usoo yaacay sida runta ah oo yurub iyo waqooyi america iyo australia iyo new zealand iyo dhulkaas yimid iyo south africa south africa oo maalin walba hadeed lagu dilo dhul ayaan aqoon lagu dilo lagu maaragtay ilhaaneeyo marka aad iyo aad bay u kala fog yihiin garashadii dadkaas s y l haddaad buuggaas aragtid s y l halgankii ay samaysay iyo dagaaladii ay gashay oo shan ah ha noolaatooyin baa la yidhaahdaa buuggay ku qoran yihiin ha noolaato kasta wixii ay s y l ay gumaysiga usoo martay iyo dadkii halgamahayay dadkaas halgamahayoo s y l ku jiray lafdhabartiisu haweenkay ahaayeen saddex saddex guruub baa ahaa lafdhabarta s y l dhalinyaradii horseedka la oran jiray oo haweenka iyo ciidamadii jendarmi la oran jiray ingiriisku jendarmi jendarmi uu oran jiray oo s y l galay oo horseedihii s y l yaasiin cismaan sharmaarke intuu u yeeray yidhi halganku ma socon karo lacag la-aan iyo dhaqaalo la-aan wax wax shilin qaatana idinkaa laydinku arkaa soo gala ururka oo ay wada galeen oo haddee raggi aan ka waraysay halkaas ay ku qoran yihiin genaraal matukade iyo genaraal aadan xorse iyo raggii aan ka waraystay markuu u yeeray iyo hadalladuu kula hadlay saddexdaas xubnood baa s y l u ahaa haweenkaana ugu darnaa kuwan hadda lisaas loo gelayo la qalayo la dilayo la laynayo oo la kufsanayo marka adeer dadkii halgankaa soo galay iyo dalka maantayto dalkii baabi'iyey rogay dana iyagu ay leeyihiin wax la simi karo iyo wax lays agdhigi karo midna maaha aragtidooda siyaasadooda aqoontooda wax lays agdhigi karo maaha
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho